waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
wallaahi doorashada waddanka waa loo diyaar garoobay dhinac kastoy ahaato laakiin way jirtaa cabsidaas ah in ay wax dhacaan doorashada ay wax ku dhaay qalaaso ka dhaco doorashada intay socoto iyo maalinka doorashada kadibba hase yeeshee waxay sheegeen musharaxiinta madaxweynaha madaxweyneyaasha sida madaxweyne uhuru kenyatta iyo xisbiga mucaaradka musharaxiisa raila odinga in ay ku dadaalayaan kuna adkaynayaan taageerayaashooda inay si ammaana oo nabadgelyo ah ay codkooda u ridaan doorashaduna ay ku dhacdo dhankooda guddiga doorashada iyo laftooda waxay sheegeen in doorashada ay u diyaar garoobeen oo wax kasta ay ay ay ay meel u yaalaan oo si buuxda ay ugu diyaar garoobeen maalinka iyada ee doorashadu ay dhacayso marka laakiin waa jiraa dareenkaas iyo cabsidaas maxaa yeelay tajribadii hore ee laga qabay doorashooyinkii lasoo dhaafay gaar ahaan labadii kun iyo toddobadii doorashadii dhacday ee dhiigga badani ku daatay ee laisku qabqabsaday oo dhibkeedii iyo saameynteedii ilaa hadda waddanka ay ka jirto iyo tii ka dambaysa iyada lafteeda uu muran badan u ka dhashay marka waa jiraa dareenkaas ah doorashadu inayna si xalaala ku dhicin oo hufan way jirtaa gaar ahaan xisbiga mucaaradku uu aada bu uga sheeganayaa hase yeeshee waxaa lagu dadaalayaa cid walba ay sheegaysaa musharaxiinta madaxweyneyaasha guddiga doorashada wax walba inuu diyaar yahay si nabadana ay rabaan inay doorashadu hadduu ilaah yidhaahdo ay ku gudubto maalinteedaad maalinka talaadee soo socota dhinaca doorashada iyo iyo guulaheedu kolley mucaaradka markii laga reeyo iyagu way iska dhici kartaa inay wax sheegaan si kastaba ha noqotee laakiin dhanka haddaad si gaara u fiidhiso ammaanku sidee buu yahay oo ammaanka oo uguna muhiimsan sidee loo qiimeyn karaa qalalaasa la-aan inay ku marayso doorashadan dhinaca ammaanka waa jirta cabsi badan oo xagga ammaanka laga qabo ha yeeshee dawladdu waxay sheegtay inay u diyaargarowday doorashadan xagga ammaanka inay si walba ugu diyaargarowday ama caasimada ha ahaato ama gobolada kale ee magaalada caasimada ka baxsan ha ahaato ciidamada kuwa nabadgelyada kuwa booliiska intuba inay diyaar yihiin oo doorashada inay ku qabsoonto si hufan oo nabadgelyo ah way sheegeen booliiska madaxa booliiska uu sheegay una xaqiijay arrintaasi inay booliisku diyaar yihiin gobolba oo doorashada iyo magaalo kastana ay joogaan oo si ammaanka iyo xasiloonida wadanka loo ilaaliyo dawladdu arrintaasi way xaqiijisay lafteedu hase yeeshee dee waa jirtaa cabsidaasa inuu qalalaaso dhaco oo meelo badan oo hadda lafteeda dawladdu ay tilmaantay baa jirta oo ay tiri waxaa laga yaabaa inay rabshado ka dhacaan oo oo oo ay tilmaam ay tilmaantay baa jirta iyada lafteedu si gaara dadka soomaalida sida nairobi iyo magaalooyinka gudaha jooga waxaa dhici jirtay doorashooyinkii hadda ugu dambeeyeen inay dadku badankood u cararaan xagga iyo marka doorashooyinku ay dhacayaan dhanka dhulka soomaalidu ay degto gaariso oo kale iyo eriyooyinkaas inay sii aadaan xaaladdaasi haatan sidii oo kale miyay u jirtaa mase ama dhibkaasi haatan waa lagama baqayo
xaaladaasi way jirtaa way jirtaa soomaalidu inay aado xilligan oo kale doorashooyinka marka la gaarahayo oo la galahayo inay aadaan gobolka waqooyi bari ee soomaalida ay degan tahay soomaalida keliyana ma aha runtii arrintaas xataa kenyaanka kale way aadaan magaalooyinkoodii iyo tuulooyinkooda way aadaan ama qaar kasoo codeynaya ha ahaadeen ama qaar xagga ammaan ahaan u aaday iyo nabadgelye ahaan ha ahaato kenyaanka kale laftooda way aadaan goboladooda iyo tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda way aadaan hase yeeshee soomaalidu mar walba way baxaan marka doorashada xilligan oo kale la gaaro hadda lafteeda aada bay u socdeen labadii wiiga hadda aan soo dhaafnay tusaaleahaan hadda waxaa adag haddaad damacdo inaad inaad aada gaarisa basaskii way buuxaan oo xataa ma helaysid meelaad ka fuusho oo arrintaas xataa waad dareemaysa adiga laftaadu magaalada qofka jooga marka dadku aada bay u socdaan oo waa la aadaa gaar ahaan gaar gaarisiya meelahaasoo kale lagu tugaa waxa kasoo baxa bal doorashadaas iyada ah marka dadku aad bay runtii u socdeen hadda labadii wiiga u dambeysay iyo wiiga laftiisa aad bay u socdaan oo gobolka waqooyi aad baa loo aadaya soomaalidu aadaysaa dhankaas dadka naftooda ay ay la baxsanayaan waxaa weheliya soomaalidu inay ku leedahay dhaqaalo badan magaalada si gaara weliba nairobi si gaara xaafadda islii ganacsi weyn ay ku haysato oo hanti badan ay ka taallo dadka hantiilayaasha iyagu hadda xaaladaasi dareenkoodu see weeye seeyse u tabaamushaysteen
way way u tabaamushaysteen doorashadan iyada ah maxaa yeele hadda ka hor baa tajribooyin noocan oo kale ah way soo mareen marka guddigu guddi baa jira la dhaho guddiga ganacsiga ee xaafadda islii baa jira oo xaafadan ay soomaalidu u badan tahay ganacsiga ay ku leedahay ay ku leeyihiin guddigaasi guddigaas say sheegeen way u diyaargaroobeen doorashadan iyo wixii ka imaan kara waxay samaysteen dad bay qorteen dhalinyaraha oo maalmahaas iyaga ah si ay ay ammaanka xaafadda ay u sugaan waxaa kaloo jira inay xidhiir la sameeyeen dowladda iyo gaar ahaan booliiska waddanka iyo magaalada nairobi si ay wada shaqayn uga yeeshaan arrinta iyaga oo hadday u baahdaan communitiga ganacsiga xaafaddu in laga caawiyo arrimaha ammaanka xidhiir bay la leeyihiin joogtaha booliiska magaalada nairobi marka iyaga laftooda way ku talagaleen runtii doorashadan iyo bal wixii ammaanka khatar gelin kara inay ka gaashaantaan arrintaa way way way way ku talagashan yihiin sida ay sheegeen
dhanka kaleete maalin aan fogeynba waxaa dhacay in la dilay nin ka mida mas-uuliyiinta arrimaha doorashooyinka oo la yidhaahdo chris musando la yidhaahdo oo ninka isaga u qaabilsanaa ahaa electronic systemka u qaabilsanaa ahaa oo dee doorashooyinka muhimba u ahaa systemkaasi sida uu u socday iyo numberkiisi iyo wax walbaba isagu ahaa madaxiisii arrintaasi intay ay ka dhigan tahay in xaaladda ammaanku ay ay ay aada faraha ooga baxday ama aan laisku halayn karin wallaahi waa arrintaas waxay ku noqotay argagax iyo shook ahay ku noqotay dadka kenyaanka ah runtii maxaa yeelay ninkaasu wuxuu u ahaa guddiga doorashada udub dhexaad buu u ahaa systemkan iyo nidaamkan hadda ay ku shaqaynayso ee loogu talagalay doorashadu inay marto oon lagu xadin electronic systemka ah yuu ninkaasi ka ahaa maamule ama manager ka ahaa marka ninkaasi wuxuu u ahaa guddiga doorashada nin aada muhim uga udub dhexaad u ah saa darteed waxaa laga muujiyay argagaxaad u fara badan iyo cabsi dilka ninkaasi gaar ahaan xisbiga mucaaradka oo oo oo arrintaasi aada argagax uga muujiyey islamarkaasna sheegay inay kalsooni darro badan ku imaanayso guddigii doorashada iyo guud ahaanban nidaamkii doorashada ee waddanka maadaama ninkaasi uu wax howlo badan oo muhima uu hayay guddiga la dilay sida loo dilayna dee iyagu inta badan ay sheegeen inay dowladdu iyo dad un la xidhiira dowladda ay oo ay ka dambayso dilkaasi oo ahaa dil siyaasadeed laakiin lama xaqiijin karo dowladduna way beenisay inay ninkaas iyadu dishay lamana xaqiijin karo arrinta iyada ah laakiin duruufta uu ninkaasi ku dhintay iyo sida uu dhintay iyo meesha shaqada uu hayay marka la fiiriyo waxay noqon kartaa oo la dhihi karaa waa dil siyaasadeed buu ahaa laakiin lama xaqiijin karo boqol kiiba boqol hadda inuu dil siyaasadeed ahaa ka yeeshee waxay dhaawac weyn ku tahay say sheegeenba iyagu guddiga doorashada ninkaasi uu ka tirsanaa oo xubin muhima uu ka hayay meel muhimana uu jooga hase yeeshee guddiga doorashada waxay xaqiijiyeen inay haystaan ninkaa wixii bedeli lahaa oo shaqadii uu hayay ninkaasi u qaban lahaa islamarkaasna ayna dhicin doonin in la galo ama loo dhaco systemkii doorashada ee electroniga ahaa ee guddiga doorashada
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali